bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslم عlى نbyina mxamd وعlى آlih وأصxaabih أجمaعيin amا bعd qala الإmam abu dawud sulayman bn أشcث الsijistaniي raximah اllahu tacaalى baabn fii dyة الmukaatab mukaatabkii diyadiisii xukunka ku soo arooray caddaynteediibu u baab yahay mukaatabka diyadiisa mukaatabku marka waa addoonka la kitaabeeyey horaan uga soo warannay addoonka haddii la yidha hadaad kun ii keento xor baa tahay ee markaa wax dhiibay waxna ku dhiman yihiin diyadiisu maxay noqonaya ma addoommadow la diya noqonayaa oo qiimatuhu maa la dhahayaa diyadiisa mase waxaa la leeyahay inta uu xorta ka yahayna diyatulxor ha lagu qiimeeyo inta uu addoonka ka yahayna diyatulcabdi ha lagu bixiyo miyaa la dhahayaa see noqonay qaala alimaamu abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaanaa musadadun can yaxya bni saciidin waismaaciilu can hishaami xaa xadaanaa cuثmaan bnu abi shayba qala xadaanaa yacla bni cubayd qaala xadaanaa xajaajun اsawaaf jamiica can yaxya bni abi kaiir can cikrimata can ibni cabaasin qaal qadaa rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu xukumay fi lmukaatabi mukaatabka yuqtalu mukaatabka oo yuqtalu la dilaayo ayb ama yuqtal waxaa la dilaayo yu'addaa waa laga gudanayaa maa wixii addaa laga gudanayo min mukaatabati yuudaa yuudaa waa la diyeynayaa maa wixii addaa uu gutay min mukaatabatihi uu ka gutay diyat alxuri xor diyadiisa ahaan wamaa wixii baqiya harayna diyat almamluuki addoon diyadiisa waa la qiimaynaa haddii marka kitaabadii uu nus gutay maalan ninkan nus xor waayaa la leeyahay nuskaas marka xor diyadiisaa laga diyeynaya nuskaanna addoon diyadiisii oo kalea laga diyeynaya saasaa loo qadaraya loo qiimeynaya sidaas ayb xadiidkan isnaadkiisu waa laysku khilaafay fii waslihi wa irsaalihi ayb kan iyo midka ku xiga labadaba oo ahlucilmigu marka waa isku khilaafeen inuu mawsuul yahay iyo inuu yahay iyo inuu inqidaac ku jiro ayb tirmidi isagu labadaba waa wariyey xadiidun xasan buuna yidhi xaakimna waa saxiix yeelay ibnulqataan sidoo kale uu saxiix yeelay fii axkaami nadar kitaabkaas sida ibnulmulaqin albadrulmuniirka uu ku soo guuriyey ibnu xasmina muxallaha waa ku saxiix yeelay ibnu turkumaanina fi ljawhari naqiy ayb cabdulxaq ilishbiilina wuu ka aamusay isagoo tasxiixinaya nasaa'i xadiidkan waa daciifiyey bayhaqi ibnulcarabi a'immada iyaguna waa daciifiyeen mas'aladana xadiid waxaa ayb ibnulcarabina wuxuu yidhi laysa fii hadihi اlmas'alati xadiidun saxiixun ayb maca nabaahati haulaa'i اruwaa mas'aladan waxay yidhaahdeen xadiid saxiixa kuma soo aroorin buu yidhi ibnulcarabi ibn cabdilhaadi kitaabkiisa tanqiixa wuxuu ku yidhi fii isnaadi hada اlxadiidi tacliilaat xadiidkan isnaadkiisa tacliilaad badan baa ku jirta waqad ashaara اlbukhaariyu fiima naqalahu canhu اtirmidiyu fi اlcilal اlkabiir ila cilati hada اlxadiid tirmidi wuxuu su-aalay bukhaari xadiidkan cila ayuu ku sheegay oo wuxuu yidhi rawaa bacduhum hada alxadiida can cikrimata can caliyin qaal bayhaqina cilo labaaduu u sheegoo nakaarat lmatni keenayso qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa xamaad bnu salma can ayuub can cikrimata can ibni cabaas yb can ibni cabaasin ana rasuula اllahi salى اllahu alayه ali wasalama qaal idaa asaaba almukaatabu mukaatabka hadduu asiibo xaddan xad ow warita ama ou dhaxlo miiraatan dhaxal yaritu wuu dhaxlayaa calaa qadri maa cataqa minhu intuu ka xoroobay oo kale ayuu dhaxlayaa inta kalena ma la dhaxal siinayo maadaama addoon u yahay labadan xadiid marka warkaas faraha badan baa ku jiro khaaabina waxa uu yidhi ajmaca caamatu اlfuqahaa'i calaa ana almukaataba cabdun maa baqiya calayhi dirhamun fii jinaayatihi waاljinaayati calayhi fuqahadu waxay ku ijmaaceen buu yidhi in ninka mukaatabka ou addoon yahay hadduu asaga wax jinaayeeyo iyo haddii la jinaayeeyo labadaba xadiidyadaanna marka inay daciif yihiin yaa marka meeshaa ka muuqanayso marka mukaatabka waa addoon hadduu wax jinaayeeyo iyo haddii isaga la jinaayeeyo labadaba qaala abu daawuud rawaahu wuhaybun can ayuuba can cikrimata can caliyin can الnabiy sal ا l slam waarsalahu xamaadu bnu zaydna waa irsaaliyey waismaaciilu can ayuuba can cikrimata can الnabiy sal l slam wajacalahu ismaaciilu bnu culaya wuxuu ka dhigay qowla cikrima mar kalena mowquuc maqduucaba laga dhigayoo min kalaami cikrimana waa laga dhigay marka xadiidkan idiraab inuu ku jiraa muuqanayso xukunka marka mukaatabka jinaayadiisuna ama isaga uu jinaayeeyo ama la jinaayeeyo waa addoonnimo xukunkeeda ayb haddii isaga la jinaayeeyena addoonku wuxuu yeelanayaa qiimadiisa marka waxay ku noqonee isaga qiimihiisa diyo u ah wabilcagsi haddii ay tahay oo isaga oo wax jinaayeeyana wixii markaa ka dhasho raqabadiisay ahaanayeen isaga adoonku marka waxaa weeyaan raqabadiisa marka lagu yeelanayaa markuu xoroobo marka waa lagu waa inuu markaa waa laga rabaa marka oo dimadiisay ahaanayaan inuu bixiyaa laga rabaa baabun fii diyati dimiyi dimiga diyadiisii caddaynteediibu u baab yahay dimiga marka waa gaalka muslimka ku hoos nool waana ka caamsan yahay ahlukitaab inuu ahaado ahlukitaab iyo keyrkii buu noqon karaa see loo diyeyna isaga qaala xadaanaa yaziid bnu khaalid bni mawhab alramliyu qaala xadaanaa ciisa bnu yuunus can moxamed bni isxaaq can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi can الnabiyi salى اllahu alيyه ali wasalama qaal nebigu waxa uu yidhi diyat lmucaahadi mucaahadka diyadiisa nisfu diyati اlxuri ninka xurka ee muslimkaa diyadiisa barkeed hadduu nin yahay markaa konton naag hadday noqotana maxay noqonee shan iyo labaatan bay noqonee dimiyadan ayb baabkan marka wax marfuuca oo nebiga ka soo arooray wax ugu dhow kan waayo oo diyatu ahli dima lagu sheego ahlu dimada diyadoodu inay tahay intaas nisfu diyati اlmuslim inay tahay ayb ibnulmundir markuu ka hadlayo mas'aladan kitaabkiisa ishraafka wuxuu yidhi iftaraquu fii diyaati ahli اlkitaabi alyahuudi waاnnasaara alaau firaq saddex koox ayay ugu kala baxeen alaaa firaqin bay u kala tageen faqaalat firqatun culammada koox ka mida waxay yidhaahdeen diyatu اlkitaabiyi yahuudiga iyo nasraaniga diyadiisa midlu diyati اlmuslim muslimka diyadiisoo kala wa hada qowl calqamata wacطاء wshacabiy wamujaahid wالnaqaciy wالthawriy wالnucmaan وaasxaabihi abu xaniifa waruwiya dalika can cumar wacuثmaan wabni mascuud wamucaawiya radi allahu canhu intaas waxay dhaheen diyat mucaahid ama diyat ahli alkitaab waa ka diyat اlmuslim oo kale way dhaheen boqol waay isaga diyadiisa wa qaalat firqaة qolo kalena waxay yidhahdeen diyat اlkitaabiyi nisfu diyat اlmuslim nus waayay dhaheen qolana ruwiya hada alqowl can cumara bni cabdilcasiis cumar bni cabdilcasiisaa laga wariyey qowlkan iyo camr bnu shucayb oo bihi qaala maalikun waaxmed imaam maalig imaam axmedna sidaasay dhaheen wa qaalat firqatun qoladii saddexaadna waxay tidhi diyat lkitaabiyi ulusu diyati lmuslim kitaabiga diyadiisa waa qofka muslimka diyadiisa saddex marka loo qaybiyo meel nus ma gaaraysay dhaheen ruwiya hada alqowl qowlkan waxaa laga wariyey can cumar wacuثmaan radia allahu canhuma wa bihi qaala bnu اlmusayib wacaطaa wاlxasan wacikrimatu wacamr bnu dinaar washaaficiyu wa abu hawr waisxaaq ayaa laga wariyey intaas intaaba sidaasay dhaheen marka shaafici madhabkiisu sidaa waayo diyat اlyahuudiyi wاlnasraaniyi waa uluثu diyat اlmuslim saddex meelood marka loo qaybiya meesheed isaga marka deliil waxay ka dhiganayaan qowlkaas cumar iyo cumaan saa arkaysana cumar iyo cumaan laba qowl baa mas'alada ay ku leeyihiin oo iskhilaafsan yaa laga wariyey qowlna wuxuu leeyahay ka diyat lmuslim qowlna ulusu diyat lmuslim ayb xadiidkan marfuuca ahna wuxuu tilmaamay nisfu diyati almuslim kan ayaa marka wax ku soo aroora kan baa u dhow ayb xadiidkanna marka in kastoo cancanatu moxamed ibni isxaaq uu ku jiro haddana waa la soo dhoweeyo mutaabaca iyo waxabaa lagu soo dhoweeyey walidaalika khaaabi waxa uu yidhi laysa fii diyati ahli اlkitaabi shay-un abyanu min haada ahlu kitaabka diyadooda wax midkan ka cad xadiidkan wax ka cad ma jiro buu le wailayhi dahaba cumaru bnu cabdilcasiis wacurwatu bnu zubayr wa huwa qowlu malik wabni shubruma waaxmed ibni xambal غayra أna أxmed qaala laakiin imaam axmed waxa uu yidhi ida kaana alqatlu khaطأan saas waay fain kaana cabda lam yuqad bihi loo qisaasi maayo wayudaacafu calayhi binayn caشhara alfan haddii ninkan gardarro loo dilay qof muslim oo gardarro u dilay diyada unbaa taqliid laga dhigaa waa la adkaynaa buu yidhi imaam axmed laakiin ma loo dilaayo muslim gaal horaan usoo marnay ayb shaafici isaga wuxuu yidhi iyo isxaaq diyatuhu auluf cumarna waa laga wariyey qowlkaas khaaabi marka wuxuu yidhi wa qowlu rasuuli اllahi sal ا slam owlaa qowlka rasuulkaa owleysan buu yidhi walaa ba'sa biisnaadihi xadiidkan isnaadkiisana wax dhiba ma laha waqad qaala bihi axmedu imaam axmed baana ku tegay buu yidhi marka khaaabiyo fuqahada shaaficiyada ka mida wuxuu leeyahay xadiidkaa owla ah in la raaco walidaalika marka diyatu waxa ugu dhow diyatu ahlilkitaab inay tahay nisfu diyati lmuslim ulu aan laga dhigin xadiidkanuuna ku raacay xadiidkana waa xadiid saxiix ayb muxuu kuu dhigay adiga marka xadiid xasana waaye waa khadaabi sida uu tilmaamaayo marka isaga la qaataa ku owleysan oo laga dhigo nisfu diyati lmuslim maadaama cumar qowlkiisuna uu laba qowl laga kala haayo oo ikhtilaaf meeshaas uu ku jirana xadiidka in la cuskadaa marka yaa habboon qaala abu daawuud rawaahu usaamatu bnu zayd allaytiy cabdiraxmaan bn اlxaarif can camr bni shucaybin milahu majuusigii marka diyadiisu iyadu maxay noqona marka iyo waaniga ahlu kitaabkii baa saan marka looga dooday laakiin majuusiga iyo waaniga maxay noqonaysaa majuusiga iyo waaniga culammadu waxay u badan yihiin ana diyata almajuusiyi uluaa cushri diyati lmuslim huluhaa cushri diyati lmuslim qofka muslimkaa diyadiisa toban marka loo qaybiyo meesheed saddex marka loo qaybiyo labadeed meel muxuu noqonaya marka diyatulmuslim waa boqol boqol toban u qaybi waa toban soo maa tobankii saddex usii qaybso waa saddex dhibic saddex ayb uludku waa saddex dhibic saddex uluaan marka maxay noqonaysaa lix dhibic lix marka waxaa la leeyahay marka waxaa weeyaan lix halaad iyo hal loo qeybiyey saddex labadeed meel yaa diyat lmajuusi intaas hoos usii dhaca isagana waa ninkii naagtii marka maxay noqonaysaa intaa nus uga dhig iyaga marka diyadoodu waa saas marka lagu yidhaha waa ninkii naag hadday noqoto nimankooda kala barkeed bay naaguhuna yeelanayaan ee ma aha ma loo fiirinayo muslimiin naag muslimada iyo intaas ka yeelanay ma la dhahayo ibnulmundir siduu sheegay cumar baana laga wariyey uluaa cushri diyati lmuslim majuusiga iyo wataniga diyadiisu inay sidaas tahay cumar baasaa laga wariy wuxuu yidhi cumar diyat lmajuusiyi amaanumiati dirhamin sideed boqoloo dirham waaye sideed boqol oo dirham waayuu yidhi sideed boqol marka xisaabta hadda aan ku samayno dirham marka diyada laga qiyaaso meeqay ahaan jirtay labiyo toban kun soo maa labiyo toban kun toban u qaybi labiyo toban kun haddii toban loo qaybiya maxay noqone labiyo toban kun marka loo qaybiyo toban waa kun iyo laba boqol hal eber unja waa kun iyo laba boqol soo maa kun iyo laba boqol marka saddex u qayba waa afar boqol soo maa uluaan marka meeqay noqona ulukii afar boqol ulutaankii meequu noqona siddeed boqol amaaniyad dirham saasay kusoo baxda marka waa ulua cushri diyati lmuslim qaala baabun fi rajuli yuqaatilu rajula fayadfacuhu can nafsihi baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi rajuli qofka yuqaatilu rajula qof la dagaalamaayo fayadfacuhu oo iska celinayo can nafsihi nafsadiisa iska difaacayo ninaan la dagaalay naftiisuu iska difaacay ninkii difaacaas baa wax ku gaaray kii kale hal calayhi diyatun diyama laga raba qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can ibni jurayj qaala ahbaranii caqaa can safwaana bni yaclaa can abiihi qaal qaatala ajiirun nin ajiir ah oo shaqaalo qowsaar ah baa wuxuu dilay li aniga ii sugnaaday rajulan nin facadda yaddahu gacantiisii buu qaniinay marka fantasacaha waa dhufsaday marka waa siigtay waa la qaniinay markaas gacantii markaa ka siibtay fa nadarad way dhacday faniyatuhu iligtiisii baa dhacday foolkiisii baa dhacay fa ata nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigu ayuu u yimid faahdarahaa nebigana waa hadur buu ka dhigay waxba kama soo qaaday wa qaala waxa uu yidhi aturiidu ma waxaad rabtaa an yadaca yaddahu gacantiisa inuu dhigo fii fiika afkaaga inuu u daayo taqdamuhaa marka aad calaliso kalfaxli ka qadmi alfaxli awrka sida wax u ruugo oo kale inaa u ruugto oo ninkan hadduusan iska kaa dhufanin see yeeli lahaa gacantiisa mayuu kuu dayn lahaa inaad sidai awrka oo kale u ruugto saa ma yeelayo way ninkan wax kale ma samayna gacantunbuu kaa difaacday haddaa ku dhimatay haddaa elig kaaga dhacday adiga leewaayo ayb macnaha marka xadiidka sidaa wey saas ayb xadiidkan marka daahirkiisa jumhuuru ahlilcilmi baa qaateen waxayna yidhaahdeen laa yalzamu almacduuda qisaasun kii la qaniinay wax qisaasa ma laasimaayaan korkiisa ayb liannahu fii xukmi saa'il maxayna ninkan waa nin kusoo xadgudbay waxayna deliishadeen waxtajuu ayضa biاlijmaaci ayb bianna man shahara calaa aakhara silaaxan liyaqtulahu fadafaca can nafsihi faqatala shaahira annahu laa shaya calayhi waxaa lagu ijmaacsanya ninkii nin hub u soo qaato gurigiis ugu soo galay ee iska celiyeyee dhintay marka kii hubka watayee soo gardarooday ou dhintay waxba inaan lagu lahayn ninkan kalea lagu ijmaacay middaanna sidoo kale waa yuu leeyahay iligan dhacay iyo waxyaabahan qaaluu walow jaraxahu اlmacduudu fii mowdicin aakhara lam yalzamhu shay-an waa qaniinay waxbuu ku sameeyey meel kale hadduu ku dhufto xataa waxba lagama raban ayb oo haddii ninka marka gacantiisa aynan xoog badnayn oos isaga dhufan karin ee uu meel kale marka nabar uga dhufto lugta iyo wax lamida uu uga dhufto oo kanna sidaa uu uga fuqo lugtiisii ay wax noqoto ama jabto waxba looma haysta maxaa yeelay dafcu saa'il oo ku jiraa wa shardu lihdaari laakiin ibnu xajar wuxuu yidhi marka dhiiggiisa aan waxba laga soo qaadaynin shardigeedu waxaa weeyaan an yata'allama almacduudu wa an laa yumkinahu takhliisu yadihi bigayri dalika ayb min darbin fii shidqayhi ayb aw faki lixyatihi liyursilahaa sida siyaabahaas marka yacnii dhiiggiisa hadurka laga yeelayo waxay tahay waa marka isaga uu xanuunsado si kalena uu isaga fuji waayey haddii qaab kale uu iskaga fujin karo waa inuu qaabkaas maro alakhafa faalahafa ayb hadduu isagu intaa isaga fujin karo uu wax kale aado markaas waa damaanana ayb ilaa dafcu saa'ilku wuxuu ahaa hadba sidii alashal falashal ayay ahayd ayb imaam maalik baa isaga laba riwaayo laga hayaayo ashharu riwaayatayhi waxay tahay labadaa ashharu riwaayatayn yejibu damaan isaga wuxuu leeyahay ninka saan oo kale inta la qaniinay gacanta dhufsada ilig ka dhacday iligaas ninkan la qaniinay waa damaana buu leeyahay daliilna marka wuxuu ka dhiganayaa isaga xadiid dhahayo nebiga uu yidhi adiga gacantaada u dhiib ha qaniino dhufso markaa adna qisaas waayuu leeyahay marka taas dhaan laakiin imaam xaafid ibn xajar wuxuu le qisaas maahane ninkan baa lagu dareensiinaa bisun isagaa la rabaa in la fahamsiiye bisn oo adiga haddii lagu qaniino sayd yeeli lahayd waa dhufso lahayd adigaba qaala waakbaranii ibnu abi marka sunnada wax kalena lamidana waa ku soo arooreen wax asaanoo kale oo qofka haddii gurigiisa ninka gurigiisa haddii uu nin baqbaqa ka fiiriyo cirbad uu soo qaato isha uga mudo laa damaana calayhi saasuu xadiidka dhaha wax damaana laguma laha maxaa yeelay liannahu saa'il waa guri dadowba usoo xadgudba kanna waa saa'il isaguna ninbau ku dhegan yahay gacantiisii ku dhegan yahay marka qawaacidda sharciga iyo qiyaaska intaba xadiidkan waa waafaqa qaala waakbaranii ibnu abi mulayka can jaddihi ana abaa bakrin ahdaraha abubakr waa ihdaariyey wa qaala waxau yidhi bacidat sinihu iligtiisii waa fogaatay qaala xadaanaa ziyaad bnu ayuub qaala ahbaranaa hushayn qaala xadaanaa xajaajun cabdulmelik can caطaa can yacla bni umaya bihada zaada waa ku daro uma qaala waxau yidhi yacni nabiya sal l slam nebiga waxau yidhi lilcaabdi kii wax qaniinay in shi'ta haddaad doonto an tumakinahu inaad makaniso min yadika gacantaada fayacudahaa ou qaniino markaa fayacadahaa ou qaniino uma tansichaa min fiihi afkiisa aad ka dhufata marka ka dhufsata yeel wa abdala diyata asnaanihi ilkihiisii diyadiisiina waa ibdaaliyey nebiga marka hada laysa calaa wajhi اlqisaas marka tan qisaas ma aha sida ibnu xajar uu yidhi oo wuxuu yidhi aljawaabu الsadiidu fii hada annahu istafhamahu istifhaama inkaarin laa taqriiri sharcin su-aashaani maaha su-aal oo sharci lagu taqriirinaya waa istifhaamu inkaar isagaa yani waxaa lala yaaban yahay ninkan iligiisa u dacwoonayo nacam istifhaamkan marka waa istifhaamu inkaar markaasuu wuxuu yidhi hada hada aladii yadharu lii wallaahu aclam saa'ilka marka inaan la damaanaynin laa damaana calayhi marka la leeyahayna laa qisaas walaa diyo walaa kafaara waa ku waajibayo ayb dadadkan markaas iska dulmiga badan oo kale ma ahano qofka intuu qof dulmiyo haddana inuu yidhaahdo markii layska celiyo ama uu qofkan wax uu ku sameeyo hadday wax soo gaaraanna in odayaal yidhaahdaan keena ninkan diyadiisiina ninkan isagaa xad gudbaya see loo diyeynayaa la yaab dad waxaad arkaya marka diyadooda la raadinayo meesha lagu dilay ama meesha wax lagu yeelayna isbaaro ay tahayintaas yacnii uu dadka isbaaraysanaayo odayaal dadka ka dhiciya ma qabo maalinka isaga la dilo laakiin odayaala diyo usoo fariisada bal dulmigaas weer intaas laegnaayb marka waddankan in lala yaabo maahan in cadow ou gacan u galan wax lala yaabo male sababtoo hadda ka horna waa sheegno qurtubi alimaamu alqurtubi wuxuu yidhaahdaa bilaadaas fogo andalus muslimiinta gacantooda markay ka baxaysa dulmigaa aad ugu farabatay dhexdooda ilaa waxay gaartay buu yidhi odayaalkiina ma ka celi jirin dhallinyaradiina jidgooyay dhiga jireen xaalkooda marka xaalkeenna soo uma ekama wax kasta haddii la sameeyo si kasta haddii la yidhaha waxaan seef iyo hubha looga hortago wax ka xasilayo male ilaa yacnii towba saxiixa oo nasuuxa ah lala yimaado waxay qaldamay markaas uu saxmo ilal-aana dhiiggi sida u daataa qof loo sheegtana aan jirin mar walbaa ninka xoogga badan wuxuu dilaa ninka daciifkaan dhiiggiisana cid loo sheegta mala ninka daciifka ah yaruu iska duugtaa ama wixiisa shafashafaysta qofkii dhintay waaba dhintay ninkii dhaawac lagu keenay ka waran marka oon daaweyso karin darxumo fara badanaa taal marka meelaha wax lagu daaweeye qof layska soo dhaawacay meel xun lagu dhuftay dadkiisiina ayna waxba haynin allah mustacaan waxaasoo dulmi ah dadka geysanayo waxaan ka badanay astaahilaan laakiin ilaahay cafwigiisa ummaddii ay ku jiraan baabun fii man taababa bigayri cilmin fa acmata baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii man taababa qofkii dhakhtar iska yeelo bigayri cilmin cilmi la'aan fa acmata wax fasaadiye marka acmata hunaa madax adayga waayo indha adayg sameeyo oo wax fasaadiye marka acnata bimacnaa indha adeegay waayo wax uusan shaqo ku lahayn u dhexgalay waxbuu halleeyey marka qaala xadaanaa nasr bnu caasimin ilanqaakiyu wamuxamed bnu sabaax bni sufyaan ana alwaliida bna muslim ahbarahum can ibni jurayd can camr bni shucaybin can abiihi can jaddihi ana rasuula اllahi sal ly slam qaal nebigu waxau yidhi man tadababa qofkii wax dhakhtareeyo oo dabiib iyo dhakhtar iska yeelo walam yuclam minhu aan loo ogeyn dhibbun walam yuclam minhu dibbun daaweynna aan lagu ogeyn xaggiisa lagu ogaanin hadda ka hor fa huwa daaminun waa damaanayaa isagan ayb uu damaanayaa qofkaas ayb qaala nasrun qaala alwaliid xadaanii ibnu jurayj ayuu yidhi meesha isaga marka can ibni jurayj ah xadaanii buu yidhi saraxa bitaxdiid ayb xadiidka marka man tadababa walam yuclam minhu dibbun fahuwa daaminun xukunkaa marka fahuwa daaminun waxa ka horeeyo ku tacallaqa ninkii dibi iyo daawo iyo wax daaweyn awal lagu yaqaanay oo dadku ay ku yaqaaneen hadduu isagu isagoon tacadinin waxhalleeyo looma haystakaas xadiidka mafhuumkiisu saas oo ninkii waxbuu daaweeye qofkii waa qalay waa lagu yaqaanay inuu yaqaano sanaacadan waa dhintay ninkii wax tacadiya ma sameeye baa la fiirina hadduu isagu tacadi sameeye haa haddaan laakiin tacadi uusan samaynin ninkaa dhintay looma haysta ninkan oo ilaa haddii kale qofka qof daaweeye maba heleenba ayb haddii qofka loo shardiya ninkan bishardi oo inuusan dhimannin haddii la yidhaa cid wax daaweynaysa lama arkeen nacam laakiin kan isagu aan dabiibka ahayn ama waxa toosiy ama waxa halleeya haddayba wax ku hallaabaan isaga marka waxaa laga rabaa fa huwa daaminun dabiiboo dhanna xadiidka waa soo gelaa marka man tadababa baa layidhi nooc iyo nooc lama sheegin bacdu alculamaa baa waxay leeyihin adibada labaa loo kala saaraa mid dabiib wasfi ah wey dabiib wasfi waxaa laga wadaa daawooyinkuu dadka u sheegaa bis midna waxaa weeyaan boogaha iyo nabraha iyo waxyaabahaasuu daweeyaa ayb dabiibka wasfiga maahan bay dhaheen kan kan waa dabiibka marka isagu wax qalo oo midida wato oo isagu marka yacni qofka jaraaxaadka iyo ka sameeyo kan oo xadiidkan uu ku socday dhaheen bacdu ahlilcilmi siduu sheegi doono abu daawuud laakiin xadiidku waa caam manta dababa baa leey waxaa laga yaabaa midkan daawada dadka siinaya inuu ka darar bataba kan ayb oo daawooyinka qaar qofka dhimirkiisaba isu dhimo waa lagu waashaa qaarkood macam haddii marka wasfa dibiya oo u soo qoro inta dhakhtar iskaga dhigo dawo oo u soo qoro ninkiina daawadii soo gatou cuno waa sabab ninkaan sabab buu marka wax ku waalayn isaga laftirkiisa waa soo gelaa jumhuuru ahlilcilmi siday dhahayaan qaala abu daawuud hada lam yarwihi ila اlwaliid inbaa weriye laa yudraa صaxiixun huwa am laa lama oga qaala maxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa maxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa xafsun qال xdثna cبدالعزيز بن cمر بن cبdالعزيز qال xadaثnii bacض الwfdi اladiina qadimuu عalى أbي aabbahay u soo galeen qaala qaala rasuul الlahi sal اه ly slm أyumaa طabiibin taطababa dhakhtar kastoo dhakhtar iska yeelo wax daweeyo calىa qowmin qolo laa yucrafu lahu aan loo ogeyn tadabubun wax daweyn qabla dalika kaa ka hor faacnata markaa yanii wax fasaadiye fahuwa daaminun weeyaan mid wax damaanaya qaala cabdulcasiis cabdulcasiis waxa uu yidhi raawiga waa cabdulcasiis ibnu cumare amaa inahu isaga laysa binnacti laysa biabiibi اlwasfiyi amaa inahu isaga laysa ma ahan binnacti midka daawooyinka tilmaamo iyo maaha innamaa huwa qadcu lcuruuq midka xididada gooyo waayo walbadu meelaha jeexjeexan walkayu midka dadka gubo iyo kuwaas waayo jaraaxada marka dhex gala waa kala sheegaya laakiin xadiidku waa caam ay marka abiib baa soo gelaya wixii uu halleeya marka xubinta uu baabi'iyey bay intay leegtaha un baa la fiirinaya haddii madaxan ka qalaya un qale aqaanaa intuu yidhaahda aanna loo aqoonin oo madaxii ka jeexo neerbayaal isdhex yaaciyo oo qofkii uu waasho ama dhimirkii ka tago diyo kaamilaa lagu leeyahay diyo kaamiluu bixinaya iyo wixii marka kale ama ka laasimi karo diy yani diyada diyo kaamilay noqonaysaa waakada hadduu gacan tiro iyadana marka lisu diyo waa hadduu yacnii dhagaha hadduu tiro oo waxla maqli waayo diyo kaamila wahaakada shalay aan soo sheegnay marka taas ayb xadiidku marka macnahaasuu tilmaamaya qofku marka waxa uu yahay un inuu joogaa fiican haddii waxa uu yahay inta uu joogo tacaddi uusan wax ku hallaynin cudurdaar uu leeyahay haddii laakiin wixii uu yaqaanay uu ka tallaabo waxuusan aqoonin sheegto ama aan dadkiiba aynan markhaati uga ahayn aynan u aqoonin waa khalaas de wakhtigan dambe dowladuhu iyo meelaha ay ka jiraan qofka dhakhtarka noqonayo dad waxaa mas-uul ka ah dowladaha nacam meelo marka waxaa jira marka diyo ama booraraa jiro qofku markuu ka baxo jaamacad oo waxaan barto oo haddana takhasus sii sameeyo ee la arko marka qiimaynaa loo sameeyaa shahaadaa la siiyaa ninkan waa shaqay karaa macnaheedu ay tahay waxaas nacam waa qof marka dibi loo yaqaano qofkaas nacam meelaheennan camalna waxaa weeyaan un qofku dadku jumhuurta ummadda qofkay u yaqaanaan ama dadka uu waxaan wax ka fahmi karo qofkay dhakhtarnimadiisu ka markhaati kacaan lagu yaqaanay dad la yaqaanayna waa jiraan ka kalena waa inay dadkii dad la yaqaanay markhaati ay u noqdaan kii marka aan waxaas oo dhan loo aqoonin haddii uu naf badnaf halleeyo waa ku dembaabaysa dembina waa ku haleelayaa waxanna marka waa laga rabaa laakiin dad aan laysku qabsanaynin meeshaanay joogaan kan baabuurka wada soo dadka markau dardarsiiyo uu iskaga dhaqaaqaayo haddaan la arkaynin ama hadduu is yidhaahdo qofkan dad badan oo kaa daba ordaaya ma haysto ma laha hadduu is yidhaahdo qofkan waa iska qof looma ooyaana waayo hadduu is yidhaahdo hortiisuu ku dhaqaaqayo qaar marka saddex iyo toban afar iyo toban qof dilay hal mar oo suuqa iska maraayo arkaya wax kaanamaa inaysa waxba dilin aada moodaysa kuwana waxay wax ku dilaan iyaguna waa kan dhakhtaraan ahay bay wax ku dilaan dadkay ku fasaadiyaan xabad kale waayo bal waxaa laga yaaba xabad inay ka daran tahay tan wa ficlan xabad waa ka darnaa kartaa tan maxaa yeele qof dhan baa manfacadiisii dhan oo daqiiqada u ku baabi'i karaa nimanka ayagana daawooyinka dadka u dhigo ama daawooyinka furto daawooyinka ka hadlo ama qofka daawooyinka u qoro cilmi ousan lahayn oo ka shaqaynana qofaan dhakhtarba aadaynaa jiray farmashiga iska aadayo war daawadaan say tahay tanaa ku fiican qaado ma lagu yaqaano cilmi uma leh waa qaatay qofka waa ku jiraday asaa loo haystaa yaa isaga gala yihin waxyaabahaasoo dhan marka nin walba waxaad moodaa garweynta dhinacu ka haystaa dhinac hadhowna masaajidka marka la galo waxaa laga yaabaa in la yidhaha qof walba uu yidhaahdo waddanka waxa fasaadina inuu hal qayb u arka bis nacan hal koox ama hal qolo inuu u arkaa laga yaaba laakiin inta masaajidka soo gashay nin walbaa dadku meeluu ka fasaadina allaahuma intii ilaahay u naxariista marka adiga fasaadintaada fiiri mujtamaca aad fasaadinayside middadow iska dhaaf nacan nin baa laga yaabaa inuusan dadka xabad ku dilin laakiin si kale uu u dila ama daawo uu ku dilo ama cunto dhacay cunto dhacday oo dadkii ku dilan maxaa dhaantaa marka ninkaan xabadda wato isbaarada u taal kan keliyaa dadku u jeedaane kuwa kale meeqaa meeqaa joogtana marka qofku inuu ilaahay uga cabsado baabun fii diyati اlkhaطأi shibhi اlcamdi baabun ay hada kani baabun baab weeye fii diyati اlkhaطأi gefka ama khaطأa diyadiisa xukunkeeda caddayntiisii uu u baab yahay shibhi اlcamdi ah khaطأii marka shibhu camdiga ah qال xdثna سلyman بن xرب ومسدد المعنى qال xdثna حmاad عن khالد عن الqاسم بن ربيcة عن cقبة بن أوس عن cبدالله بن cمر أن رsuuل الlh صلى اه علي وسلم qاla مسدد haطبa nbiga waa qudbeeyey yوم الفaتح faqاala wuxuu yidhi alaahoy ina kula mأثuraة wax kastoo yni la sheegto lasoo guuriyo fi اljaahiliyati jaahiliyadii dhexdeeda min demin dhiig aw maalin maal ah tudkaru la sheegayo watudcaa la sheeganayo taxta qadamaya labadeeda gomadood hoostooday ahaayeen ilaa maa wuxuu mooyaane kaana ahaaday min siqaayati alxaaji ah xaajiga yacnii waraabintiisa wa sidaanati ilbeyti iyo kacbada ilaalinteeda waxay dadku ku faanfaani jireene jaahiliyada ama la samay jiray laysu sheegsheegan jiray wuxuu yidhi lugahayga hoostooday ahaadeen ilaa dadka xujaajta dadka waraabiya siqaayada cabaas iyo iska lahaa jireen iyo beydka ilaalinteeda qoladii marka xajabiyiinta la dhihi jiray kuwa iyagu waxooda waa u daayay nebiga uma qaala wuxuu yidhi alaa hoy ina diyata alkhaطa'i khaطa'a diyadiisa shibhilcamdi shibhu camdiga diyadiisa maa shay weeyaan kaana ahaaday bisawdi ku ahaaday maa shay weeyaan kaana ay waqaca dhacay bisawdi jeedal ku dhacay walcasaa ul wuxuu marka shibu camdigii buu suuraynayaa wuxuu leeyaha waa wixii ul iyo karbaash iyo ku dhacay ul iyo karbaash bimaa yaqtulu qaaliban ma aha mi-atun boqol oo min alibili geel ah waa minhaa arbacuuna afartan fii buquunihaa awlaaduhaa calooshooda ay ku jiraan ilmahooda afartan marka riman ay ku jirto waa shibhu camdiga marka diyadiisu waa diya muqallada saan hore uga soo hadalnay qaala xadaثna muuسى bn ismaaciil qaala xadaثna whayb can khaalidin bhada اlisnaad naxو macnaahu buu sheegay baabun fii jinaayaةi اlcabdi yakunu lilfuqarاء baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii jinaayaةi اlcabdi addoonka jinaayadiisa addoonka oo yakuunu u ahaanaya lilfuqaraa'i dad fuqara'a addoon dad fuqara'a ay leeyihiin jinaayadiisa yaa laga rabaa qال xdثna أحمد بن حنبل qال xdثna معاaذ بن هiشhاaم qال xdثnيi أbي عن qتاadة عن أbي نضرة عن عمrاaن بن xusayn أنa غuلاamا adoon لأnaasin فqراء wiil oo لأnaasin فqراءa u sugnaaday dad فqراء qaطca waxau jaray uduna غulaamin wiila wiil dhegtiisa لأnaasin أغنiyاء dad xoolahaysa u sugnaaday faأtىa أhluhu النabiya slى الlahu عalيyه ali waslm dadkiisii baa nebigii bay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul اllah rasuulka ilaahayow inaa naasun fuqarاء annaga dadan waxba haysanin baan nahay falam yajcal calayhi شhayئan dushooda waxba kama yeelin xadiidkan xadiid aad u ishkaal badan ishkaalkiisuna aad buu u daran yahay alimaamu الbagawi sharxu sunnaha wuxuu ku yidhi wata'wiilu haada xadiidkan tafsiirkiisa waxaa weeyaan ana algulaamayni kaanaa xorayni labadan isdishay ninkan dhegta gooyey iyo kan dhegta la gooyeyba laba wiil oo xor a bay ahaayeen gulaam marka wiil dhan waa layska yidhaahdaa ama addoon haadama xor ahaada inay xor ahaayeen wa kaanat iljinaayatu khata'an dhegtan uu gooyeyna khata ahaanu u gooyey ee camdi ma ahayn aw kaanaa hayra baaliqayni ama laba wiiloo yaryara aan qaan gaarin bay ahaayeen wadiyat lkhaطa'i diyada diyat lkhaطa'na takuunu cala alcaaqilati qofka ma kortee caaqiladay dusha ka fuushaa in kaana lahum maalun caaqiladu hadday xoolo haystaan w fain kaanuu fuqara'a hadday fuqara yihiin falaa shaya calayhim waxba laguma laha waxba dushooda ma ahaanin buu yidhi yadullu calayhi waxaa tusaya ana aljaaniya jaaniga addoonka waxjinaay qofka wax jinaayeeyey low kaana cabdan hadduu addoon ahaan lahaa kaana alarshu mutacalliqan biraqabatihi addoon wuxuu noqon lahaa raqabadiisa mid ku tacalluqo ayb waxaa ku tusaya inay sidaa tahay buu leeyahay midka wax jinaayeeyey hadduu addoon noqon lahaa jinaayadaas dhegtaas diyadeeda raqabadiisay ku tacalluqi lahayd raqabadiisay ku tacalluqdaa see waayo marka markuu xoroobo waa laga rabaa isagaa laga rabaa waa ninka iskale iyo caaqila iyo lagama rabo isaga ayb oo raqabadiisay marka ku tacalluqa raqabadiisa yacni isaga raqabadiisay ku tacalluqdaa oo raqabadiisaa laga bixinaa waxaan oo marka yacni la inta la gado ee isaga marka yacnii jinaayada uu geystay iyo laga bixinayo ayb walaa yabdulu xaqun xaqu lmajniyi calayhi kii la janaayeeye xaqiisa ma baaba'aayo biicsaari ahlihi ehelkiisa inay mucsiriin noqdeen ku baabi'i maayo ayb oo ninka addoon haddii uu yahay ninkii la jinaayeeyey addoonkan dadkiisii wax ma haystaan darteed orod iska tag waxba melihid loo dhihi maayo bal raqabadiisii ku xirna ay ku tacalluqay jinaayada ayb waidaa janaa cabdun calaa cabdin aw calaa xurin khaطa'an aw camdan calaa qowli man laa yuujibu اlqisaasa aw cafaa ayb cala almaali calaa qowli man yuujibuhu aw atlafa maa laa yatacallaqu alarsh aw atlafa maalan dhe ama maal buu baabi'iyeyba addoonka yatacallaqu alarshu biraqabatihi arshiga isaga addoonka raqabadiisu ku tacalluqaya biraqabati alcabdi aljaani ayb see la yeelaa marka fasayiduhu bilkhiyaar sayidka khiyaar buu qaadana marka in shaaa sallamahu lilbayc hadduu doono sayidka addoonkan waa gadayaan wain shaaa haddii uu doonana fadaahu waa furanaya isaga min cindihi jeebkiisu ka furana hadduu doono ama addoonka waa sayidka uu furana addoonkiisa ama waa iibina ila raqabadiisii baa maanta wax ku tacalluqeena fain ikhtaara fain ikhtaara fain ikhtaara alfidaa'a furashada hadduu doorto facalayhi aqalu almri min qiimati raqabati alcabdi aljaani aw arshi jinaayatihi tii yar addoonkan raqabadiisu meeqay noqone ama arshigiisa muxuu noqonayaa middii labadooda yaraato ayuu sayidku dhiibaan wain sallamahu lilbayci haddii uu yidhaa hala gadana fa biica markaa la iibiyo ayb fain wafaa amanuhu biarshi اljinaayati lacagtii lagu gaday iyo jinaayadii hadday isu beegtoomaan oo markaa yusallamu ilaa waliyi اlmajniyi calayhi kii la jinaayeeyey weligiisaa la siinayaa intaasna wain fadula fadlun hadday soo haraanna kaana lisayidi اlcabdi اljaani addoonkii markii la gaday arshigii laga bixiyey lacagtii lagu gaday weli waxaa soo haray intaa soo hartay sayidkaa iska qaadanaya sayidkiisamarka khulaasatu lqowl meeshan waxa yaalla waxay tahay labadan midkan wax jinaayeeyey kan la jinaayey waa laba xor abay ahaayeen jinaayaduna khad ayay noqotay caaqiladii baa lagu yeeshay diyo caaqiladii dadaan waxba haysan inay noqdeen kulligood saas waa marka xadiidka macnihiisa ishkaalka marka xadiidka saas uga baxaan ilaa yanii si kaloo la dhihi kara ma laha khadaabina macnahaasoo kale u sheego wuxuu yidhi macnaa haada ana algulaama aljaani kaana xuran wa kaanat jinaayatuhu khaطan wa kaanat caaqilatuhu fuqaraa wa inamaa tuwaasi alcaaqilatu caaqiladu waxay wax bixisaa can wujdin wa sacatin markay wax haystaan awood leeyihiin walaa shaya cala alfaqiiri minhum caaqilada qof ka midoo faqiir waxba lagama rabo awol kulligood hadday faqiir noqdaan waxba lagama raboonayo marka macnuhu xadiidka saas ayb baabun fii man qutila fii cilmiya bayna qowmin ninkii yacnii aragti la'aan wax lagu dilo dad wax isku tuurtuuray dhexdooda ku dhintay lama oga bayna qowmin dad dhexdood qaala abu daawuud xudidtu can saciid bni sulaymaan can sulaymaana bni kaiirin qaala xadaana camr bni diinaar can taawuus can ibni cabaas yani tii haddaay addoonka haddii la yidhaha waxaan raqabadiisay ku tacalluqaan iyo waxay ku tacalluqaan dimadiisa waa kala laba waana kuwa lagu ararkaa kitaabada haddii la yidhaha raqabadiisay ku tacalluqaan la gadaa waayo isaga ama sayid hadduu rabo ha furto haddii la yidhaha laakiin dimadiisay ku tacalluqdaa markuu xoroobo isaga waa laga rabaa shaygan saasa laga ayb dima iyo marka raqaba saasay kala yihin can ibni cabaasin qaala qaala rasuulu lahi sal slam man qutila qofkii la dilay fii cilmiyaa aw rimmiyaa xadiidkan waa soo marnay yakuunu ahaanaya baynahum iyaga dhexdooda bixajarin dhagax ow bisawdin ama jeedan facaqluhu caqlu khaa'in wa diyadiisu waa diyat lkhaa waman qutila camdan qofkii kas loo dilo faqawadu yadayhi faqawadu nafsihi faman xaala baynahu wa baynahu qofkii kala dhex galana facalayhi lacnat ullahi walmalaa'ikati waannaas ajmaciin marka facaqluhu caqlu khaa'in yani caqlu camdilkhaa baa laga wadaa camdulkhaطa'a caqligiisuna diyadiisuna waa soo sheegno diya muqallada baabun fi اdaabbati tanfaxu birijliha baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan fi daabbati daabbadda tanfaxu haraatinayso birijlihaa lugteeda wax ku haraatinayso qال xdثna cثmaan بن أbي شhayبة qال xadثna mحamed بن يزيid qال xadثna سfyaan بن xuسayn عن الزhriي عan سacيid بن المسyب عan أbي هurayرaةa عan rasuuli الlah sl sلم qaal الrijlu jubaarun الrijlu lugta daabadda lugteeda waxay ku dhufato jubaarun waa haduf kasoo qaad mala ayb xadiidkan marka xaafid ibnu xajar faxulbaariga wuxuu ku yidhi waqad ittafaqa alkufaadu calaa takliiطi sufyaana bni xusein sufyaan bnu xuseynkan zuhri ka warinaya inay gaf xugmiyeenay culamada xufaadda ku itifaaqeen xayثu rawaa can الzuhriyi zuhriba wuxuu ka wariyey fii xadiiثi اlbaab alrijlu jubaarun bikasri الraa'i wa sukuuni اljiim wamaa daaka ilaa ana zuhriya mkir min alxadiiثi wاlaصxaab fatafarudu sufyaan canhu bihada اlafdi ayb fatafarada sufyaanu canhu bihada اlafdi facudda munkaran marka xadiidka nakaaraa ku jirta waa daciif marka qaala abu daawuud addaabbatu tadribu birijliha wahuwa raakibun waa daabaddii lugteeda wax ku dhufanaysa isagoo saaran dameerkii oo kale isagoo saaran buu lug ku dhuftay haraati ama isagoo taagan baa aan loo qof saaran loola aan loola qasdin cid hadda uu samaysay sabab u noqotay aan jirin buu haraati iska tuuray qof buu ku dhuftay baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan alcajmaau aflayda xoolaha laga wada aflayda alcajmaau iyo walmacdinu godqalinka walbiiru ceelka jubaarun weeyaan kasoo qaadmalcajmaa marka waa xoolaha xooluhu qofkay hertiyaan ama dilaan waxba looma haysto haddaan lagu soo aadinin qofka qofkiisii maalan hadduu saarnaa oo qofkan ku soo aadiyey marka hadda sababaa jirtamacdinkuna waa godqalinka laba sifo sifaba waa noqon kartaa godkaas marka uu qalinka iyo ka qodanayey dhul uu leeyahay hadduu ahaa qofkii ku dhaco looma haysto isaga ninkan qodayo dhul uu leeyahay amase macnuhu waxaa weeyaan godqalinka shaqaaloo u dirsaday godkaan iyo qoda buu yidhi say u qodayn qodaayeen buu la dumay waa la dhacay waxba isaga looma haystantaas marka iyaga isaga looma haystan macnuhuna saas labadaas macnoba waa lagu sheegay shaqaalaha marka waxuu isagu isa soo gaarsiiyey ama ficilkiisa ku dhaco qofkii u dirsada looma haystan dadkan hadda koraayo meel dhirir badan guryaha qaarkood la dhisaayo toddoba mitir baa laga yaabaa marka nin inuu ka kawinaayo tirniig iyo lamayeeri wax uu ka kawinaayo hadduu soo dhaco marka muxuu noqonayaa isaga marka kaskiisa iyo meerkiisuu ku tegey ninkan marka shaqada u dirsada waxbaa lagaa rabaa hadduu isaga ada wax u garanaayo ama waxyeelaha baabka walbiiru jubaarunna macnaheedu waxaa weeyaan ceelka qofku hadduu dhulkiisaa ka qoday ama dhul bannaan ayuu ceel ka qoday isagaa noolaystay ceelka qodid waa noolaysi dhul aan milki ugu horraynin buu ceel ka qotay waa habaystay qof baa ku dhacay daabad baa ku dhacday looma haysto isaga laakiin dariiqa dadka hadduu god ka qodo ama uu ceel ka qodo dariiq dadku ay wada leeyihiin hadduu ceel ka qodo ama god ka qodo wixii ku dhacaasa waa loo haystaa markaaswalbiiru jubaarunna macnaheeda saas daabadda laftirkeeda habeenkii waxay hertisa isagaa loo haystaa saasay culamada qaar dhahaya leanna habeenkii isagaa la raba inuu moorada iyo xeradii iyo ku haystaa tacadiyaan ka marnayn middaas qaala xadaanaa muxuu idindhigay meeshaas qال xdثna مسدد qال xdثna سفyاan هو بن عyayنة عن الزهري عن سعيد بن المسyب وأbي سلمة qال سمع أbا هريرة يحdث qال سمع أbا هريرaةa يxadiث عن رasuل الlah صلى اه عل سلم qاaل الcajmاء aflayda جaرxha جubاar والmacdن جubاar والبئر جubاar وفي الرikاaز الخمس kuwaan o dhan marka godqalinka ceelka kulli waa kuwaas qaala abu daawuud alcajmaa'u almunfalitatu midda fakatay allatii laa yakuunu macaha axadun qofna ousan la jirinoo ounan wadin wa takuunu binahaari maalinkii bayna ahaanaysaa laa takuunu bileyl habeenkii maya qof laga yeelaayo male habeenkii waa fakaday tacadi ayaa ku jira baabun fi nnaari tacaddaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi nnaari dabka tacaddaa ay tatacaddaa tallaabayso dabkii markaa boodayo oo meel kale u tallaabayo wax gubaayo qaala xadaثna mxamed bn اlmutawakil alcasqalaaniyu qaala xadaثna cabdالraزaaq xadaثna jacfar bnu musaafir الtiniisiyu qaala xadaثna zayd bn اlmubaarak qaala xadaثna cabdulmelik aلصancaaniyu kilaahumaa can macmarin can hamaami bni munabihin can abi hurayrata qaal qaala rasuulu اllaahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi annaaru jubaarun annaaru dabka jubaarun waa hadug kasoo qaadmaa meeshaan marka annaaru uu leeyahay xaafidku fatxulbaariga wuxuu ku yidhi itafaqat اriwaayaatu اlmashhuuratu cala اtalafudi biاlbi'ri riwaayaadka mashhuurka meeshaan annaaru ah albi'ru inay ahayd ay isku waafaqeen وجاءت رواية شاaذة rواaية شhاaد ah waxay ku timid buu yihi بلفظ الناaru جubاar بنuuن وألفi sاakنة ayb qبل الrاac ومaعنaaه عindهم macnahoodana marka waxay ka wadaan buu yidhi أna maن اstawqada nاarا ninkii dab shito مima يجuuزu lahu wax u banaan isaga fatacadad ay tallawdo marka xataa atlafat shay-an ilaa ay wax ka baabi'isay falaa damaana calayhi ninkaa damaan laguma lahan saasay annaaru riwaayadku marka albi'ru bay u badnayd riwaaya shaada waxay ku timid annaaru riwaayadii shaadka aeeday marka xugun ka dhaliyeen qoladaan waxay yidhaahdeen dabka qofka uu shito gurigiisa ka shitay ee u bannaan isaga hadduu inta duulo dhimbiliya wax ka duulaanoo wax ay halleeyaan looma hayso qaala waqaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen saxafahaa bacduhum saxafahaa bacduhum qaar baa tasxiifiyeen oo waxay yidhaahdeen lianna ahla alyaman reer yaman yaktubuuna annaara annaar markay qorayaan waxay u qoraan bilyaiya yani far bay bixiyaan far fartiya-do kale ah alif ma taagaan faray bixiyaan laa bilalif uma qoraan fadana bacduhum qaarkood marka albi'ra almuwaxadata ayb ayay marka waxay u maleeyeen annaara annaar bay u maleyen marka marka haddii annaar alif aan la taagin oo annaar qor marka la yidhaha la qoro alif iyo laam iyo nuun iyo far iyo ra albi'ru iyo annaaru soo isku ekaan maayan markaas oo isku ekaanayan waa isu ekaanayaan soo maaha iyagu marka alif ma taagaan faray bixiyaan marka hamsana maku kor qoraayaan fartii marka iyadoo sidaas u qoran ayaa qaar waxay u akhriyeen marka annaartii waay isdheheen marka annaaray akhriyeen ayb albiiru iyo annaaru bay isku si u qoraan waa marka bacdu ruwaad baa ku qaldameen buu leeyahy marka qultu marka wuxuu yidhi hada ta'wiilu naqalahu ibnu cabdilbar wagayruhu ta'wiilkan ibnu cabdilbar iyo kayrkii ayaa soo naqliyey buu yidhi can yaxya bni maciin baa laga soo naqliyeyba sidaan wajazama bianna macmaran saxafahu wuxuuna jasmiyey macmar inuu tasxiifiyey xayثu rawaahu can hamaam can abi hurayrata ayb qaala bnu cabdilbar ibnu cabdilbar markaa kadib wuxuu yidhi walam yaأti ibnu maciin calىa qowlihi bidaliil ibnu maciin warkiisa wax daliila lama imaanin buu yidhi walaysa bihada turaddu axaadiiثu الثiqaat ibnu cabdilbar marka wuxuu yidhi waxaasoo kalena axaadiiثu ثiqaat laguma radi radiyo qultu ibnu xajar marka wuxuu yidhi walaa yuctaradu cala alxufaadi الثiqaat biاlاxtimaalaat isagana marka ibnu cabdilbar u jawaabaya wuxuu yidhi a'immada hiqaadee waaweyn ixtimaalaad laguma radiyo wayu-ayiduhu maa qaala ibnu maciin ibnu maciin waxa uu yidhi waxaa xoojinayuu yidhi itifaaqu اlxufaadi xufaadii baa waxay isku waafaqeen min asxaabi abi hurayra abi hurayre dadkii ka warinaye ah calaa dikri اlbi'ri abuu hurayre raggii ka warinayo dhan bi'ri cayl bay sheegeen duuna annaar dabka maya waqad dakara muslimun imaam muslimna wuxuu sheegay ana calaamata almunkari munkarka calaamadiisu waxay tahay fii xadiidi اlmuxadidi muxadidka xadiidkiisa ku dhex jiro an yacmada ilaa mashhuurin bikahrati اlxadiidi wاlasxaabi fayaأtii canhu bima laysa cindahum fayaأtii canhu bima laysa cindahum munkarkaba waxaa lagu gartaa buu yidhi nin ardo badan asxaab badan leh oo dad cilmiga mashhuur ku ah in hal nin oo dadkaa ka mida uu la gooni noqdo wax dadkii kale o dhan aysan sheegin waxaule abu hurayra oo kale waa nin ardo badan hal nin keliya inuu marka uu annaar sheega inta kalena biiri ay sheegaan maxay ku tuseena annaartaas in qalad ku jiraan oo riwaayada albiiru ay tahay wahada min daaka tan waxay taasoo kale waa yidhi waqaala shaaficiyu imaamu shaaficina wuxuu yidhi laa yasixu hada xadiidkan ma ansaxayo waqaala daara quطniyu daara quطnina waxa uu yidhi rawaahu can abi hurayrata waxaa ka wariyey abu hurayra saciidu bnu اlmusayib waabuu salma wacubaydullaahi bni cabdillaahi wاlacraj waabuu saalix wamuxamed bnu ziyaad wamuxamed bnu siriin falam yadkuruuha annaar ma sheegin intaas xufaagan wkadalika rawaahu asxaabu zuhriyi zuhri asxaabtiisiina way wariyeen wahuwa almacruufu sida macruufkaana sidaas wa ayb nacam buu yidhi marka intaa markuu soo sheegay riwaayadu inay nakaara ku jirto markuu tilmaamay ayuu haddana marka macnihii buu soo galay marka ibnu xajar wuxuu yidhi nacam alxukmu aladii naqalahu ibnu اlcarabi saxiixun ibnu اlcarabi xukunka uu soo naqliyey saxiix waaye oo ahaa qofka hadduu gurigiisa dab ku shito dabaaburada iyo wax ka haado hadday qof asiibaan waxba inuusan ku lahayn wayumkinu waxaa suurtagal ah buu yidhi marka an yutalaqaa in laga qaata macnahaas xadiidkan aan laga qaadanin an yutalaqaa min xayثu اlmacnaa min alilxaaqi biاlcajmaa aflaydii iyo xoolihii in la haleeshiiyo waa dhici kartaa buu yidhi dabka ayb wayaltaxiqu bihi kullu jamaadin waxaana haleelaya marka wax kastoo jamaadaad ah falow anna shaksan qof haddii falow anna shaksan catara qof hadduu hantaa turoodo fa waqaca ra'suhu fii jidaarin waa hantaa turooda madaxiisa derbi ku dhacay famaata uu dhinto ayb ama awinkasara ama markaa jabo lam yajib calaa saaxibi jidaari shay-an derbigaa ninka dhista waxba lagama raba nin baa hantaa turooda waa dhacay derbi meeshii derbigiibu madaxa ku dhuftay waa dhintayba ninkii derbiga iska lahaa keen nin baa dishay ma la dhahayo lianna jamaadaadku waa jubaar sida xooluhuba jubaar u yihiin laakiin adaahir meeshaan masaa-ishan taqsiirka kama tagana laabudda taqsiirka in la fiiriya fuqahaduna taqsiirka waa fiiriyaan xoolahaba daay markaan marayni haddii xoolaha qof uu ku soo aadiyo qofkan oo markaa sidaas uu ku haraa ay ku haraatiyaan ama wax ku yeelaan waa loo haystaa ninkii sidaa yeelan taqsiirka marka waxaa lamida waxyaabahan jamaadaadkood haddii qofka uu isaga ku soo aadiyo ama sabab uu ku yeesho waa khatar waxyaabaha ugu daran oo su-aalahooda yimaadaan waxaa ugu badan korontada waxyaabaha dhibka badan korontadaa ka mid a korontada iska jamaadaad wax hadlaaya maaha qof baa adeerkee marka korontadii saas u qaadsiinaya korka waa fiiq fiiqan tahay wax dana kama laha roob baa ku da-ayo biyihii waa soo qaadayaan korontadu waa gudbiyaan biyaha derbigii bay kusoo taraaraxayaan ama baallihii meesha uu ka suray qof jidka iska maraya dhag waa qabsato waa disha ka mid anaasii disha ma la dhihi karaa kaasoo kale jamaadaad waayo korontadan waa jubaar daahir maya maxaa yeelay ninkan isagaa qofkan dhulka socdo korontada isaga uma tegine asaa u keenay ninkan nacam waayo maxaa yeeley korontadu taqsiir la-aanteedu waxaa weeye in la xiro inay xiran tahay ay yacnii lana lagana warqabo mar walbo ile dad baa meesha ku dhex jireen waxyaabahaasoo kalea soo geli karaa sidoo kale dadka iyagana jamciyo marka shidaalkii iyo yacnii aan dan u gelin shidaalkii oo halkaas iska yaal sigaar inta cabo ku tuuro wixii ku dhinta isagaa loo haystaa waa nin camdi wax ku dilay maxaa yeele muqasir waayo midkan ee midkay ka hadlayaan fuqahadu waxay tahay adoon muqasir ahayn gurigaaga dadka a ku shidatay hadday wax ka duulaanoo qof ku dhacaan oo kale waxba laguma haysta laakiin middan adig aad samaynaysood og tahayna yacnii waxyaabaha sideedana acraafta in la raaco waay curfiga in la raaco waay xilligii yacnii nusuusta yacni xilligii axaadiidtan iyo fuqahada waqtigay wax qoraayeen iyo koronta ma jirin koronta iyo baabuurkan oro orodka badanoo xiimaayo ma jirin marka weli god unma la joogaayo mar walba nin god ku dhacay iyo kutubta hore ka hadlaan laakiin iyada laftirkeeda si dimniyay uga hadleen culummadii hore marka korontadan waa in la fiiriyo dadka iyaga yaqaano nidaamkii ay u dejiyeen in loo maro say dadku ugu badbaadaan ninkii ku xadgudbo waxuu noqonaa nin wax dilaayo noqonaya acraafta dadka in la fiiriyo iyo waxaan sida ay yihiin in la fiiriyo wax badan baa wax dilo oo dadku aynan fahmaynin shay walbana wuxuu u qabaa dadku uu u leeyahay adduunyada nadaam haddii la maro khatartiisu ay yaraanayso ugu yaraan calaamadahaasna waa ku dhigan yihiin meel walba ayb waxyaabo fara badanoo qofka addow dhibaato ku keeni karo badanoo baabuur iyo keliya maahan iyo dab iyo koronto keliya maahane ashyaa fara badan baa jirta xadiidka marka isaga dacfi baa ku jira laakiin marka xukunku saas baabun ay hada kani baabun baab weeyaan alqisaasu min asinni alqisaasu qisaas min asinni iliga la yska qisaasto ilig hadduu qofka qof ka siibo ama uu ka rido isagoo dhan oo meeshii ka baxo qisaasta layskaga qisaaso xugun ku soo arooray caddayntiisii baabyihi qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa almuctamir can xumaydin الطawiil can anas bni malikin qaal kasarat اrubayic rubayic baa waxay jebisay ukhtu anas ibnu nadar ahayd faniyata mra'ati naag dhoosheed ayay jebisay faqadaa bikitaabi illaahi kitaabkii allou ku xukumay nebiga sala allahu alayh ali wasalam alqisaasa faqada alqisaasa uu xukumay qisaas bikitaabi illahi ilahi kitaabkiisa oo maxaa yeele wasinna bisinni baa ku jirta qaala waxa uu yidhi faqaala anas ibnu nadir waxa uu yidhi waladii bacadaka bilxaqi macbuudka xaq kugu soo saaraan ku dhaartay laa tuksaru faniyatuha alyowm dhoosheeda maanta la jebin maayo rubayic dhoosheeda ma la jebinayo maanta ilaahan ku dhaartay isagama wuxuu ka wadaa xukunka ilaahay may diidan yahayn anas ibnu nadar mase si kale waa xukunka alle ma diidane waa si kale waa dhaaranayaa yacnii nebigu wuxuu ka rabaa rukso kale iyo bal dadkan inuu ula hadlo iyo si uun in loo yeelo nacam oo qisaastaas uun laga baajiyey walaashiis qaala waxau yidhi yaa anasu anasu kitaabullaahi alqisaas kitaabullahi ilaahi kitaabkiisa alqisaasu wax kale ma ahan faraduu biarshin akhaduuhu faraduu dadkii naagtii yacnii iliga laga rideeye dadkeeda waxay ku raalli noqdeen biarshin kab biyo akhaduuhu ay qaadanayaan ayay ku raalli noqdeen waayo qisaastii waa isku daynaye biyahana la siiyo facajiba nabiyullaahi sal l slam nebiga waa la yaabay wa qaala waxau yidhi inna min cibaadillahi ilaahi addoomihiisa waxaa ka mida man ayaa ka mida low aqsama cala allaahi hadduu allah subxaanahu watacaala korkiisa uu ku dhaarto la abarahu ilaahay u baarinimo falayo addoommada alla waxaa ka mida qof hadduu ilaahay ku dhaartaba ilaahay dhaartiisa u fulinayo oo riwaayadka qaar waxay leeyihin minhum anas ibnu nadara ka mida ninka anas marka waa dhaartay wallaahi inaan maanta la ridaynin kitaabka alla qisaasaa waajibay sida loogyahay kitaabkii alla qisaas buu sheegay oo waajibay nebigiina uma daynin ayb rasuulkiina ma u daynine kitaab ullahi alqisaas buu yidhi ilaahay kuwan baa marka alla dhaartiisii intuu ku dembaabi lahaa ninkan uma uusan yeelina dhaartiisa si uunan ugu dembaabin kuwan qalbigooda diyo la geliyey diyadii bay raalli ku noqdeen sidaasaana dhaartiisii uunan ugu dembaabin marka meesha mansilada ilaahay agtiisa uu ka taagan yahay kutusay anas bnunadar qaala abu daawuud samictu axmed bna xambal ayaan maqla qiila lahu waxaa lagu yidhi kayfa yuqtasu min asinni iliga see loo qisaasayaa baa layidhi qaala waxa uu yidhi tubradu waa la qaboojinaya iligii see loo qisaasayaa qabow baraf baa lagu qabanaya waa lagu haynayaa ilaa meesha uu ka fuqo ka baaqasho baaqo sidaasuu sheegay marka muhiim marka waxay tahay sidii la yeelaba iligaas in la bixiyo qofkan looga bixiyo qofkaana looga qisaaso aakhiru kitaabi diyaat wabilah towfiiq sal اllah sl l alى nabina mxamad